aan waxaan kusoo wareejiyey maanta oon iisoo wakiishay nin layidhaha axmed macali xasan ee goobo iyo ceel jiqow iyo teedaan iyo bukura ciidanka jooga ayaa loo soo dhiibay ee waxaana ku wareejinayaa nabadoonnada iyo horjoogayaasha ciidanka ee waxaan ku wareejinayaa cali axmed jimcaale oo aan ku wareeji doonaa oo mahadsanta shukranna waa guddoomay haddana waan u macdaynaha walaalkeen xanuunku nala qaybsaday oo walaalkeen ah oo xanuunka dadka difaaca ku jiro walaalihiina la qaybsaday oo geelaan maanta asagu jiibkiisa ka soo gaday ayaan u mahad celinaynaa waa u ducaynaynaa dhiirigelin iyo waxay noo tahay difaacu nagula jiraa dadka aan ka maqnin difaacuu ka mid yahay oo habeen iyo maalin nala jooga waxaan leenaha waa mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan leenaha dadka kale waxaastoo la mida asaga inay ku soo daydaan ilaa waa guddoonnay annagoo afka ku hadlayna afka ciidanka ku warramayna ama odayaashii ah waa guddoonnay waxaana ku soo dhawey doonaa walaalaheen rag badan odayla iga dambay doona axmed macalin xasan cabdulaahi xasan cali waana soo gaarsiiyey hilawaalka waana soo gaarsiiyey wuu noo soo dhiibey axmed macalin xasan wuu noo soo dhiibey waana soo gaarsiiyey waa halkan ku haysana geelan waayin waxaan leenahay khayr allah siiyo aad iyo aad u mahadsan yahay wuxuu lagala qayb qaadahayaa difaaca iyo xanuunka waxaan nahaayo haaya difaac unagula jiraa ninka difaaca ku jira oo godkaas ku jiro uu la mid yahay weliba haddii ilaah kuu ron yahay waa ka xanuun badan yahay asoo halkaas joogo waxaa laga yaabaa inagu marmar hurdina laga yaaba inuun hurdin oo soo jeeda laga yaaba mararka qaar aad iyo aad u mahadsan yahay hilqalkii waana soo gaaray walaalkan waa la soo gaarsiiyey asuna waa loo soo dhiibay aad iyo aad u mahadsan yahay waa mahad celinaynaa khayrna allah siiyo waan u ducayna insha allah tacaala wiilkaas keligii intii uga sii bedelan intii wax qabanaysay keligii inuu isu taago geelaan waaweyinkeeno in faatixada ilaa aqbal ahaa tireen ilaa inuu aqbal ahaa tireen ilaa inuu aqbal ahaa tireen waxa marka aan ku soo gabagabaynayna annaguna haddii ilaahay idhaah waxaan rajaynaynaa halkan wax badan aan laga tale tale ciidan lama faafiyo laakiin waxaan u bishaaraynaynaa qaybtii horon soo qaadanay midda hadda hadeertaan hadday nala soo gudbaanato inaan intii ka daran insha allahu haddii la helo ilaahay na la garab gobo aadna loo farxaan rajaynayna maxaa jira halaq kama cabsanno haddii lakuruwaay kama cabsanno good labaaflaa kama cabsanno cibaado noo waaya halkan annagu qaraxaanan qaadan moogiye inaan meeshaas ku cibaadaysanna waa isku raacsannahay war ma beenaa idinka sheega inay inay jannadii tahay ma beenaan ku sheega ma ka ballanna inaan wada galno ninkii dhax ku dhintay iyo ninkii godka ku dhintaba ma isla qabnaa intaasna waa ballan tahayna